walaalow waxaa weeye dadku soomaaliyeed sida aada ogsoon tahay ba xilligii dowladdii siyaad barre ay burbudhay ma jirin micnaha dowlad dhexe oo dadka muxuu sheeg dalka micnaha danaha guud u adeegto dadkii soomaaliyeed meelay joogaanba waa ay kala firdheen wax badaha maro iyo wax xuduudada ka gudbo marka tani qeyb bay ka tahay dadkii soomaaliyeed waxaa weeye xuduudada ka gudbaya dad kamid ah weeye dadkan soo galay dalka kenya kadibna dowladda kenya ay gacanta ku dhigtay marka imise ayay gaarayaan dadkan maxayse isugu jiraan walaalow dadku run ahaantii inta badan waxaa socdaa da-yar iyo haween iyo cayaal baa socda dadkan hadda tiradooda rasmiga ah kolley waxaa weeye konton iyo saddex qof xaggee ka qabata marka dowladda kenya walaalow gudaha dalka kenya ayay ka qabatay sida miingi oo kale dadkaas oo xuduudka ka gudbay marana goobo kala duwan mar walba dowladda kenya dalkeeda gudaheeda dadka gale ee sharci la-aanta ku galo waa ay soo qabtaan kadibna innaga ayay noo keenaan xuduudkay keenaan kadibna dadka iyaga waanu kala wareegnaa run ahaantii dadka magaalada dobley bay inta badan joogaan ama waaba dib bayba u laabtaanba maxay saarnaayeen markii la qabanayay oo ay idiin sheegtay dowladda kenya runtii walaalow dadku gaadiid kala duwan ayaa lagu qaada hadday tahay caasiyadu hadday yihiin tagsiyada hadday yihiin looryada waaweyn hadday yihiin kuwa aaman suuragal ahayn oo dad in lagu qaado aan loogu talagelinba run ahaantii waa gaadiid runtii gaari weyn bay saarnaayeen oo xamuul ah sida naloo sheegay inagu goobjoog ma aanu lahayn marka idinkii maamulkii dobley haddaad tihiin dadkan ma wareysateen meesha ay ku socdeen run ahaantii dadku waa ay socdaan waad og tahay inay badaha marayaan in ay muxuu sheeg libiya ka gudbayaan in ay micnaha iyo talyaaniga halkaa ka gelayaan dadka waxay ahayn dad socoto ah oo run ahaantii un doonaya hadba meeshay nolol ka helayaan inay gaaraan laakiin tiradan hadda ay dowladda kenya ku qabatay deegaanka mingi ee ay maamulka dobley kusoo wareejisay soo aad uma badna maxaa kaloo ku hoos jira run ahaantii lama oran karo wax kalea ku hoos jira dadku sida aad ogsoon tahay ama boqol ha ahaadaan baan ku idha ama konton ha ahaadaan dadku hadba tira socota tiradu markaa limid ma laha marbay toban noqonayaan marbay toddobaatan noqonayaan marbay lixdan noqonayaan tani marka waa un qayb ka mid ee tirooyinkaa gudbayay dadkan dabcan markii hore ay kasoo baxayeen soomaaliya waxay kasoo gudbeen dhanka xuduudda gaar ahaan dobley oo kale markii hore idinku ma ka warqabteen maamulka dobley ka ahaan run ahaantii walaalow dadka soomaaliyeed ka yimid maalan ama gado ka yimid ama muqdisho ka yimid ama kismaayo ka yimid dee dadku iyagoo gaari saaran bay ku imaanayaan dalkoodii hooyay imaadeen dalkoodii hooyay kasoo safrayn kadibna dee markay baxayaan si qarsoodii bay ku baxaan oo lama ogaan karo waayo sababtoo ah waxay doonayaan in wax warbixin aan laga helin qof walba dantiisa isagaa og ka waran maamulka dobley wada shaqaynta dhanka maamulka dobley iyo dowladda kenya dhanka xuduudaha run ahaantii walaalow dadka dowladda kenya inagu run ahaantii shaqo wanaagsan baa naga dhexaysa iskaashi baa naga dhexeeya ganacsi baa naga dhexeeya nabadgelyadaa naga dhexaysa run ahaantii waa dowlad aan xuduud leenahay oo labada dhinacba wax walba ee danta ama horumarka ah ama muxuu sheeg nabadgelyada wax walba iskaashi baanu ka leenahay heshiiskii dowladaha kenya iyo soomaaliya ay wada gaareen waxaa kamid ah in la furayo kastankii ama xuduudaha ay kenya iyo soomaaliya wadaagaan dhanka dobley oo kale wax dhaqdhaqaaqa ama isbedelo arrintaa ku saabsan ma jiraan run ahaantii inaga ka dobley waxaan nahay dowladda soomaaliya aanu ka tirsannahay oo ama aan nahayba micnaha iisheeg wax hadda xuduudka la furay oo lagu dhawaaqay ma jiraan sida aad kusoon tahay madaxda madaxweynaha mxushee dowladda federaalk ee kan kenya wadahadalkoodii ahaa in xuduudka la furi doono dhinac walba waa looga diyaar garoobay inagoo run ahaantii mxushee diyaar baynu nahay insha allah xilligii la furana waxaan jecelnahay inay wada shaqayntu bilaabato